barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ee afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidlo nuur iyo ibraahim xasan daandure
waxaad maqli doontaan barnaamijka suugaalka dhaqanka ee toddobaadka
luuqda oo ah hibe rabbi oo qofku doono ku manaysto suugaantana waxay u ahayd waxtar weyn oo labadaa nini dee nina aad baa loo dhegaysanaya haddaba nina waxaa laga yaabaa isagoo wax waan sheegayaa luuqaxumid daraaddeed in laga dareero
waxaa kale oon idiin haynaa heesihii oo ay ka mid tahay heestan
ciyaarihiina waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha turkiga rajab dayab erdogan ayaa ku eedeynaya maraykanka iyo ruushka in ay ku guul daraysanayaan inay xaqiijiyaan kabixitaanka maleeshiyaadka kurdiska ee xadka turkiga iyadoo uu ka digay in turkiga uu dib u bilaabi doono howlgallo military erdogan ayaa laba heshiis hore waxa uu la galay labada dal ee maraykanka iyo ruushka oo labaduba ay ogolaadeen in maleeshiyaadka kurdiska ay ka baxaan ilaa iyo soddon kilomitar xadka turkiga taasoo turkiguna u ogolaaday in uu hakadgeliyo weerarada military ee ka dhanka maleeshiyaadka kurdiska weeraradaasi oo barkiciyey in ka badan boqol kun oo qof oo ay u badnaayeen kurdiyiin erdogan ayaa hadalkaasi jeediyey ka hor inta aan u ambabixin budabest ee dalkaasi hungary isagoo sheegay in ugu yaraan kow iyo toban ka tirsanaa xubnaha ciidanka qaranka syriya oo ka barbar dagaalamayay kuwa turkiga ay maleeshiyaad kurdiyiintu dileen
arday ka tirsanaa dad dibadbax ka samaynayay hong kong ayaa geeriyooday kadib markii uu deyr ka soo dhacay isagoo booliiska ka ordaya ardaygan dhallinyarada ah oo magaciisa lagu sheegay show teslog ayaa la sheegay in da-diisu had labiyo labaatan jir islamarkaana uu culuumta sayniska iyo tiknolojiyadda ka dhiganayay jaamacadda hong kong waxaanu maanta oo jimcaha ku geeriyooday cusbitaal halkaasi ku yaala mas-uuliyiinta cusbitaalku waxay sheegeen in lasoo dhigay isagoo miyir daboolan dhiig badanna uu ka baxay joshua wong oo horkacaya dadka banaanbaxyada dhigayo hong kong ayaa ugu baaqay in dhammaan dibadbaxayaashu ay soo xidhaan shaadharh madow si ay ugu muujiyaan baroordiiqda dadka u dhintay iyo kuwa weli u taagan dimuquraadiyadoonka ee banaanbaxyada ka qabanaya hong kong
haatuna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka suyaalka dhaqanka oo aynu ku eegeyno sida ay ugu luqayn jireen abwaanadii hore gabayada iyo maansooyinka
kulanti wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii suuyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka barnaamijka suuyaalka dhaqanka jimcaha waxaa marti noogu ah abwaan cabdirasaaq maxamed sugulle oo ka mida bahda golaha hal abuurka ee gobolka sool waxaanu kusoo qaadan doonaa abwaanadii hore iyo kuwa hadda iyo guud ahaan sida ay gabayada ugu luuqayn jireen ugu horeyntii waan ku salaamayaa olal weriye olal adiga iyo bahda v o a awaane waxaynu ka hadlaynaa maanta waa goloka fuulka iyo luuqda sidii raggii hore ee gabyaaga ahaa ee soomaaliyeed ay gu luuqan jireen iyo kuwa hadda jira abwaanku waa nin da ahaan sida uu idaajiyaha maxamed faarax idaajiyaha uu ku macneeyo iyo waayo badan soo jiray laakiin kelmadda saxda ahi waxaa weeye waa maansayahan maansaduna waxay kulminaysaa dhammaan waxyaabihii la tirinayay ee uu qofka halabuurka uu tirinayay haddii ay tahay gabay hadday tahay hadday tahay geeraar hadday tahay jiifto iyo hadday tahay heesba waxaynu ogsoonahay sida aynu taariikhda hore ku hayno in ay muhiimad weyn u lahayd abwaankii xilligaa jiray sida qarniyadii sagaaliyo tobnaad iyo labaatanaad iyo koob iyo labaatanaad oo ay jireen abwaano geyga soomaaliyeed aada loogalaga garan okaa si wanaagsanna uga hana qaaday sugaantooduna ay ahayd runtii sugaanta aynu hadda daba soconno ugu faca weyn sugaanta soomaaliyeed marka laysku daro damaanta joogta iyo tii ka horeysayba raggaas oo kale waxaa kamid ahaa oo hormuud u ahaa sayid maxamed cabdilla xasan oo runtii lagu dhaadan karo sugaanyahan fadhiyana ahaa adan carab oo ugu da-yaraa iyo intii udhexaysay oo ay soo gelayaan ninkii la odhan jiray qabaan bulxan raaga ugaas oo kasii horeeyey iyo ismaaciil mire cali dhuux aadan salaan carabey maxamed fiin raggaas oo ahaa runtii haldoorkii sugaanta fadhigeeda ahaa ama meeshay ku fadhiisan jirtay sugaantu sugaanyahanku muhiimad weyn ayay lahayd muhiimaddana waxaa kamid ahaa sugaantu mar waxaa loo adeegsan jiray waxaa loo adeegsan jiray nabadda oo ay runtii door weyn ku lahayd oo laga yaabo reero aan kala badbaadi karin oo aan istayn karin oo istooyn waayey oo tiraab lagala laleelay ama lagala quustay tix yar oo maalin intii geed la isugu yimid uu nin suuganyahana jeediyey oo ka hadlaysa nabadda in ay noqoto tii reerkaas u gunti lahayd nabaddii bal ka waran qiimaha iyo sharafta uu dhexdooda ku dhex lahaa marka laga hadlayo deegaanka uu joogo iyo deegaanada kale ee gabaygiisu gaadho oo kale
abwaanku wuxuu ahaa xidigta keliya ee xilligaas qarniyada aynu soo sheegnay ka dhex muuqata bulshadii soomaaliyeed nooc kastaba ha ahaatee wuxuu ahaa abwaanku qofka ugu magaca dheer abwaanku siyaalo badan ayuu suugaantiisu u gaadhi jirtay cariyo fogfog oo inagu hadda aynan aadba u suuraysan karin oo kala fogaa oo aan xidhiir iyo isgaadhsiin jirin oo aan telefoon jirin oo aan warqad lagu qora jirin waxaa khasbanaan jirtay ninka jooga qoraxay iyo ninka jooga hobyo iyo ninka nugaal salkeeda jooga iyo ninka ayl jooga in isku si ay u gaari jirtay risaalada abwaanku wado waxa ugu weyn ee la xiisayn jiray laga dabqaadan jiray lagu dhaadan jirayna wuxuu ahaa abwaanka soomaaliyeed ninka suugaanyahanka wuxuu ahaa ninka soocan gol ahaan hadal ahaan fadhi ahaan iyo bulshada muuqaalkeedaba ninka soocan ayuu ahaa nin gaar bulshada uga baxa oo gaar loo tilmaamo ayuu ahaa nin wuxuu ahaa uun tolkiisa ugu filan xilligaa tolalkii jiray hadday faa'iide iyo hadday khasaaro tahayba ay aada isugu halayn jireen buu ahaa abwaanadu dee waxay leeyihiin oo caan ay ku ahaayeen luuqda maansooyinka iyo gabayada ay qaadayeen bal ka waran ragga hore luuqdii ay samayn jireen gabayada ay kusoo qaadan jireen iyo kuwa hadda jira sida ay u kala qurxoonayd bal nooga war
raggii hore iyo raggani dee rag isgaadhaya horta ma aha waaa ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yidhi runtii sugaantu intaasay ku kooban tahay waxaan dambe uun anagu aan tirinano ama cid kaleba ha tirise waxa weeye in daba socota iyo in iyagii laga dheegtay sugaanyahanka hore wuxuu aha sugaanyahan golokafuulka ku badan sugaanyahan aan waxba qorin sugaanyahan aan meel u doonan sugaantiisa sugaanyahan markuu tirinayo sugaanta aan la laleemoon buu ahaa meesha maanta sugaanyahanka joogaa uu istabasido qalin iyo warqad meesha sugaanyahanka sugaanyahanka hore uu jibili si abuur ilaahay ay ugu samaysnayd sugaanta iyo kala abtirinteeda iyo kala sheegideeda maantana sugaanyahanka joogaa in badan oo kamid ah ama sugaan sheegtaa waxay ku kadsoomeen inay kala gartaan maxaa gabay ah maxaa geeraar ah maxaa jiifta ah iyo maxaa heesa waxaad arkaysaa nin weyn oo maanse tirinaya maansadaasina ay hees tahay oo odhanaya waxaan tirinayaa gabay mid waxaad arkaysaa tirinaya geeraar oole waxaan tirinayaa hees mid waxaad arkaysaa gabay tirinaya oole waan heesayaa iyadoo hadda loo adeegsadaba qofkii wax kasta tiriyaa hadduu buraanburka oo dabaqada uga hooseysa suugaanta yahay iyo hadduu gabayga yahay oo dabaqada ugu sarraysaaba uu leeyahay waan gabyaya ama hebel waa gabyaya inagoo barnaamijkeeni ku guda jira waxaynu kaga hadlaynaa waxa weeye luuqda iyo gabayaagi bal luuqda gabayga halkay kaga jirtay suugaanta bal nooga war
luuqdu waxay ahayd waxa keliya ee bila ama qurxiya suugaanyahanka suugaanyahanaduna iyagoo gabayga ama geraarka ama heesta ka siman waxaa dheeraad ahayd oo isdheeraan jireen luuqda oo ah hibe rabbi oo qofku doono ku manaysto luuqduna ma ahayn mid nin kastaaba uu ku luuqayn kara gabaygiisa ama geeraarkiisa laakiin wuxuu ahaa hibo kooban oo dad kooban oo suugaanyahaniin ah ilaahay haw naxariistay sidii sayid maxamed cabdilla xasan oo kale uu ku manaystay suugaantana waxay u ahayd waxtar weyn oo labadaa nini dee nina aada baa loo dhegaysanayaa haddaba nina waxaa laga yaabaa isagoo wax waan sheegayaa luuqaxumi daraaddeed in laga dareero golokafuulku gabyaagii hore agtooda waxa uu ka ahaa iyo marka la yidhahda hebel wuxuu ahaa nin golokafuula oo marka la yimaado geedka ama goobta nabadu ka dhacayso ama shirku ka dhacayo markaaba isagu golokafuul sameeya oo halkaa gabay ka tiriya golokafuulku wuxuu ahaa ololow ninka ugu muhiimsan ee sugaanyahankaabuu ahaa ninku hadduusan golokafuul aqoonna oda gabyaa ama sugaanyahan laguma tirin jirin waayo ninka golokafuulka ahi wuxuu haystaa awood dhammaystiran wuxuu hubkiisa isticmaali karaa meel kasta oo loo baahan yahay laakiin ninka aan golokafuulka ahayn isku daro hadda iyo xilligii horeba waxaad og tahay in wax badan oo lanleemaa ay ku imaanayso inuu qalin iyo buug iyo mobil uu doonanayo in dhibaato badan uu kala kulmayo sugaantiisii isagu uu sameeyey marka sidaa weyn bay u kala duwanaayeen raggii horena dee golokafuulka waa la itixaami jiray oo waxaa la odhan jiray maanta hebel baa la qabanayaa gurigaad wax ku sasamaysaa bal maanta gabay markaas ayuu ama noqon jiray nin ku fashilma oo goobtii eedi ka raacdo gabyaagana laga saaro ama nin ku guulaysta oo aan gudu marin wixii la weydiiyey sidaas ka ah dhaqanka dee sidaynu ka hadlayno suugaantu soomaalida waxay kaga jirtaa meel aad u adag marka ninka laleeyahay ninkaasi oo golokafuul ama hebel waa gabyaa qaabkay bay kusoo saari jireen oo la rabo in ninkaasi la ogaado ama gabayga uu tirinayo ama aqoontiisu intay leeg tahay suugaanyahanka intiisa badanna wuxuu soo maray geeljire oo ninaan geeljire ahayn ma gabi jirin inteeda badan sababaha lagu ogaan jiray waxaa ka mid ah xilliyada colaadu dhacdo iyo xilliyada nabadu dhacdo iyo xilliyada barwaaqadu dhacdo iyo xilliyada reerkooda ay cid isqabtaan khaasaba waxaa lagu ogaan jiray qofka suugaanyahanka ahi isagoo aan laga filanaynin wiil yar oo aan laga filanaynin oo qaydhab ah ayaa gabay tirin jiray gabaygaasi wuxuu noqonayaa gabay guntama oo midho dhal ah oo lama fishaan ah ninkaasina si fudud ayuu wuxuu ku biiri jiray nimanka sugaanyahanada ama gabyayaashu ku biiri jiray inta badanoo golayaasha geela marka la hor fadhiyo waxaa dhici jirtay in la kaftamo oo laisjareexeeyo ilaa iyo geeljiruhuusan cayba u aqoonin in ninka hooyadii iyo isaga asalkiisa iyo la caayo oo uu rag lagaga dhigo sida ninka ama loo caayayo ama loo dilayo ama loola faraka ciyaarayo markaas ayaa ninka waxaa soo bixi jirtay wiil yar oo aan laga filanayn inuu gabay iska tiriyo sidaas ayuu ku geli jiray buugga gabyaayada ama inuu reerkooda nin lagaga baqo oo aan lagaga xishooda u noqdo aan cidina ka daba hadlin waxaa jira hadda dhalinyaro fara badan baa gabayda qaarkood baraha bulshada isticmaalaan qaar gabaya ayay tirayaan meelaha la isugu yimaadae munaasabadaha dhalinyarada inay golokafuul sameeyaan hadda joogta maxaa ka hortaagan abwaana bay kula tahay oo ay u yaryihiin waxaan ognahay in golokafuulku hadda uu yaryahay anba uusan jirinba oo la odhan karo marka la ururiyo boqolkiiba sagaashan dadkan wax tiriya ama wax sheegaa waxbay soo ururiyaan ama waxbay soo qoraan hadhowna ama ha xifdiyeen sida xifdiga ay u kala wacan yihiin amba warqada iyo qalinka haystaba wado weligiiba sababaha keena anigu waan daraaseeyey waxayna ila tahay in ay keentay dadkii hore firaaqada ay haysteen ninku reemiyiibuu ahaa geel buu raacayay ama ari buu raacayay buuq muu arkaynin meel cidlaab iska joogay waxaa dhici karta isagaan waxbaba qorinba ama qoraalba demaba aqoonbe inuu si fudud u sameeyo maanso taana uu ku tiriyo waxaa jira gabayaad adigu iska leedahay oo laftigaagu aad ku luuqayso gabay baa jira la yidhaahdaa darwiish oo aad ku luuqayso bal gabaygaasoo kale iyo luuqdiisa dadkeena dhegaysanaya oo kale si aad bal u tustid muhiimada luuqdu ay leedahay gabayga darwiish waxaan tiriyey horaantii labadii kun iyo koob iyo tobankii aana ka qaybgelayay tartan sugaaneed xilligaana waxaan joogay magaalada hargeysa haddaan waxayna ka maqashiiyo gabaygaas anoo saaraya siiqadii xaruntii daraawiisheed iyo sayid maxamed cabdilla xasan oo kasoo wariyey xuseen dhiqle ee uu ku codeeyey awdaahir afqarsho darwiishkiyo raggiisii haddaan idin dabaalsiiyo haddaan duubcadiyaan ahaa darajadood eego nimankii jihaad dumay haddaan dalac waaxu sheego afartaa sidii daynacdalay mawga deexaansheey ama roob dabayliyoo lahaa heega daaba joogtaa odidi bahoosiyo nugaal duxa ka helaace dagaalkaynu joogniyo ilaa dacaalka boosaaso dicdaxaysimeed iyo taleex daraafka buhood leh nugalda fehed oo dhan iyo xarunta oo diran dudurada shabeeliyo ilaa xamaar dusheedoo dhan dekada argaysiyo barbara saylacoo durugsan imaay dusheediyo ilaa haraadigeedoo dhan markaad hal abuur ahaan adeegto muhiimada luuqda u leeyahay iyo in lagu luuqeeyo waxa uu ka taraya gabayga ama soo jiidashada ama bilicda ama xusuusta raggii hore sawyaalka ay ku lahaayeen gabayga luuqdu kolley dee hadda gabayga haddaan u tiriyo si iska caadi haddaan u tiriyo gabaygan darwiish anugaan sameeyey iyo haddii aan hadda ku luuqeeyo oo ama aan luuqda saaro sayidkii alaya raxme ama jaamic kadiya cilmi timcadde ama dhoodaan ama raggii lafaca ahaad oo kale waxaad arki kartaa in qofka dhagaysanayaa ay dareen u kale leedahay luuqayntu waxa weeye waa bilid iyo bilic ay sugaantu leedahay nooc kasta ay tahay waayo qaybta hadda heesaha iyo fanaanada waa la kala jecel yahay mid kastana sida uu codkiisu yahay ama uu halaasi u yahay ama uu cunaha u furan yahay ayaa loo kala jecel yahay mid kaloo guud baa jirta waxaad ogtahay dunida in dee luuqadaha ama kuluuqaynta in tartamo caalamiya loo galo haddii aysan luuqdu macno weyn lahayn waxaynu ognahay inaysan dee aan adduunka tartama loo galeen hadday hees tahay iyo hadday gabay tahay iyo hadday garaar tahay iyo hadday cod caadiya tahay soomaaliyeed ee gabayga yaqaana ama raggii hore waxay odhan jireen ninkaasi gabayga waa dilay maxay oga jeedeen macnahaan markay leeyahay ninkaasi gabayga wuu dilay gabaygu laba siyoodba waa loo odhan karaa ninka gabyaaga ahi waa dilay gabayga horta gabyaagii hore waxaa ka mamnuuc ahaa haddana mamnuuc ka ah deelqaaf deelqaafku waxa weeye inaad meeris jabiso gabayga oo aan meeris siduu ku socday haddaad ka leexiso gabayga waa dishay gabyaagana waa lagaa saaraya gabayga waxaa kale oo mamnuuc ka ah in qofku uu deelqaaf kula yimaado in aad gabayga dad ku caydid in aad gabayga waxyaaba xunxun kaga sheekaysid inaad gabayga u eegsitid meelaha liita ammaanidooda iyo sharfidooda waxaa jira abwaane gabay aada qaaday gabaygaas waxaa la yidhaha digniin
gabaygaas digniin baa la yidhaahdaa waa gabay aakhira iyo xidhiirhkeeda la xidhiidha hadduuse ruuxu diido ka tago dacal kastoo fiican oo diinta caasiyo ma helo wuxuu dugashaye dunidana dulmiga u gala lagu duleeyaye daciifnimada uu qaatay baa loogu dawgalaye deris malaha ruuxa wadada daalibku ahayn luuqada ugu cajiibsan ama ugu mucjisaysan luuqadaha adduunka ka jira ee ay sogaanyahanku leeyihiin waana taa keenaysaa in aan gabayga sayidku ku gedman gabayo kale tusaale ahaan oo kale luuqdaasi maxaa ka mid ahaa sayid maxamed cabdilla xasan gabayadiisii awdaaq qof afqasha ku luuqeeyadoo kale waxaa ka mid ahaa anaa dalanayne waxidaaray mooyiye xalaalaygu soo degaye hadabiibto gabaygaygu waa dabiya baaruude hadurduro dabal baan ku mari doolaye xidhane dad soo rogmaaday baan ahayoo dooxadii yimide dayaaxiyo shabsaanahay haddaan laysta fiirahayne gudcurdumay habeendama dhulkaan dacaalka nuraynin madaanyadoo tilaabada haddaan dawga maarayaaye dayaaxiyo shamsaanahay haddaan laysta feerahayn dayradhaafyadan shidaanayaa dogoobya waaweyne dugsi haddaan la gelin dhaxaanta waa lagu dulloobaye dayradhaafyadan shidaanayaa dogoobya waaweyne gabayadiisu waa badan yihiin dardaaran oo kale gabayga dardaaran xilligii ugu dambeeyey uu tirinayay wuxuu odhanayaa nin daroof le aqal daahya weyn dadaab la meegaareey darmo iyo firaash lagu gam iyo doya iyo raaxo anigoo waxaan doonayoba daraja weyn hayste dangaraarad inagu dhacday ee nalagu sii daayey inkas dabwaax gubaada yuurado wixii nala dul gowreeshay inkastaanu qardaadinayo dali ka turyaynay dildilaaca waa beri miya nalagu sii daayey abwaan aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa aynu ku jiraa bal waxyaabahaad is leedahay dhalinyarada maantana waa lagu dhiirigelinayaa dhanka luuqda gololka fuulka iyo wanaagii faraha badnaa uu lahaa gabyaagii hore bal maxaad ku talinaysa aad soo jeedinaysaa maxaa ka mid a dhalinyarada suugaanyahanka ah ee halabuurka ah ee hadda jira waxaan kula talin lahaa anoo soo ururinaya kunta iyo gabagabada in aynu ku dayano raacno oo dabadhutino suugaanyahankii hore ee ilmaamka iyo aragtida dheer u lahaa suugaanta in aan kaga dayano xishoodkoodii inaan kaga dayano wixii wanaagsanaa ee ay ku wanaagsanaayeen suugaanyahankanna uu yahay suugaanyahan aqoonyahan u badan hadda joogaay inuu ka baydho qabyaaladii iyo iskudirkii iyo waxyaabihii xumaa ee ay samayn jireen laakiin wixii wanaagsanaa iyo khayrkii iyo nabadii iyo waxyaabihii loo adeegsan jiray iyo dee ammaantii waa laysaga adeegsan karaa oo maaragta waxa weeye waa roolal furan waxa weeye shayga kelmadda uu ku dhawaaqo abwaanku waa calaamad ku dhegaysa qofka uu tiriyo ama beesha uu tiriyo waxaa reeban in abwaanku uu qolo ama qof uu ku caayo suugaanta waayo haddii aad walaalkaa oo dadka kuugu xiga ay kaftan aada ugu tiraadid laba meelis oo suugaan ah ama gabay ama geeraan ama hees waxay doonto ha noqotee waxaad ogtahay inay ku noqonayso shaabad ku dhegta oo aan weligii ka hadhin sida rag badan oo suugaanyahaniina ay hadallo badan iskaga kaftameen ama ay walaaladooda ama reerahooda ay ku yar deelqaafeen hadhowna ay noqotay in looga dhigo taarikhda waxu galo oo magac ku noqon marka dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynay gabyaagii hore iyo kuwa hadda jooga luuqda gobolka fuulka waxaana toddobaadkan marti noogu ah abwaan cabdirasaaq maxamed sugulle oo ka mida bahda golaha halabuurka ee gobolka sool oo kana mida barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada laascanoda xarunta gobolka sool intaanu barnaamijkaasi mid lamid aan ku kulmi doono dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay cabdikariim cabdilaahi olol oo noo soo diyaariyey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaana waa v o a washington haatan waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka yuruba liig ee guruubyada iyadoo kooxo dhowra qaarkood ay hore ugu gudbeen wareegga labiyo soddonaad kadib markii kulmadii ay ciyaareen shalay ay badiyeen kooxahaasi waxaa ka mid ah naadiga manchester united oo ka badisay naadiga kubadda cagta ee batizan bograd saddex gooli waxba ayay ciyaartaasi ku dhammaatay ciyaaryahanada greenwood marshall iyo rashford ayaa saddexda gool ee naadiga kubadda cagta manchester united ay dhalisay u kala dhaliyey kooxda apwell ayaa la ciyaartay naadiga khalaafak f k waxaana ay ku dhammaatay gool iyo laba gool oo naadiga apwell ay ku awoodroonaatay kooxda sevilla ayaa shan gool iyo laba gool ciyaar ku dhammaatay waxa ay dhex martay naadiga f dodelange oo ciyaartaasina naadiga kubadda cagta sevilla guushaasi gaartay muhiim u ahayd islamar ahaantaasina labiiyo toban dhibcood hadda gruubkaasi ku hogaaminaysa wareegga xigana usii gudbtay b s v andhoven ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga laaska oo afar gooli gool laga uturnaday laziyo ayaa waxa ay sidoo kale gegadeeda guuldaro kala kulantay naadiga celtic kadib markii laba gooli gool laga uturnaday gruubkaasi naadiga celtic ayaa waxa ay iska leedahay toban dhibcood halka naadiga clutchna ay leedahay sagaal dhibcood laziyo ayaa saddex dhibco iska leh entracht frankfort ayaa guuldaro laba gooli gool kala kulantay naadiga sunderleer kulan gruubka f ka tirsanaa halka borto iyaduna ay guuldaro laba gooli waxba kala kulantay naadiga rangeres isbanyol ayaa lix gooli waxba duldhigtay naadiga resgard roma ayaa guuldaro waxay kala kulantay naadiga dalka dermarka ka socota munshan galadbach walvis ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga slavan bartislava halkii f c astana iyo a z alkmarna ay shan gooli waxba naadiga alkmar ay ku awoodsanaatay maanta kulan ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa la ciyaari doona naadiga norwich waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta warford naadiga nice ayaa horyaalka liigwanka dalka faransiiska la ciyaari doontaa naadiga boqdo dalka bundusliigahana hovenheim iyo clon ay wada ciyaari doonaan zeriada dalka talyaaniga saswol iyo bolonya ayaa dheli doona rio sociedad waxay la ciyaari doontaa naadiga leganes la liigaha dalka spain xeryahan zalatan ibrahimovich ayaa la sheegayaa in marka uu xil ciyaareedkan dhammaado inuu ku biiri doono naadiga ac milan kadib markii siddeed iyo soddon jirkan qandaraaskii kula joogay naadiga galaxy uu siiskiisa u dhammaanayo isla mar ahaantaasina uu ugu wareegi doono naadigaasi ac milan qaab xor ah tobabarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee arsenal arzevingarna waxa uu beeniyey inuu wax xiriir ah uu la yeeshay milkiilayaasha iyo madaxda naadiga bayan munikh kadib markii naadigaasi dhowaantan tababarahoodii ay ceyriyeen islamar ahaantaasina ay raadinayeen tababaro kale markaas oo naadiga xil ciyaareedkan qaabka ay soo bandhigtay uusan ahayn mid taageerayaasha iyo madaxda naadiguba ay mahdiyeen beri kulamada dhexi doona waxaa ka mid ah naadiga barcelona iyo laliiga dalka spain waxay la ciyaari doontaa naadiga salta vigo real madrid iyo eber ayaa wada dheli doona horyaalka dalkaasi talyaanigana waxaa naadiga inter ay la dheli doontaa naadiga halles verona napoli genoa ayaa dheli doona sidoo kale brescia iyo torino ayaa wada ballansan waxaa sidoo kale kulamada horyaalka dalka ingiriiska beritole dhici doona ka mid ah chelsea crystal palace banley westham newcastle iyo banmouth southampton iyo everton tottenham iyo shevil ayaa wada dhili doona halka kulanka ugu dambeeya uu yahay kulanka naadiga arsenal ay la ciyaari doonta naadiga leicester city waxyaabaha kusoo korray natiijooyinkan waan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasna wuxuu ahaa jamaal axmed cusmaan iyo xubintii ciyaaraha haatana ku soo dhowaada ubaxa jacaylka waxaa qaadaya axmed rasto
fanaanka axmed rasta iyo heestaasi ubaxa jacaylka ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacadeedii dhallinyarada maanta ee barnaamijkeenii duhurnimo waa ibraahim xasan daandura iyo sahre ciidla nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo